arrintan horta lala ordaayo oo itibyaaanka loo muujinaayo dad walaalo ahoo inta is afgarad khalad ka dhacay hadda heshiiyey an waxay la tahay inay degdeg tahay khatarna ku tahay soomaaliya mustaqbalkeeda sideeda waxay u baahan tahay in dad languagka yaqaana legaly sound ah waxyaabahan ay tala ka bixiyaan adiguna runtii arrimahan waxaa muhiima inuu dadka soo dhex jiro laga fakaro alal iskala quursado alal loo dhan yahay lagu wajaho arrintaa khatar bay leedahay madaxweynaha keligiis iyo dadka hadda aan aragnay ee ku hareeraysan madaxweynaha waan is leenahay hadda tala badanna kuma laha yacni habka baxashaan ay uga qayb qaadanayaanna khatar kaleetay usii zaadin kartaa in arrintaa laga joojiyo madaxweynaha maxaa is leedahay khatara way keeni kartaa
waxay keeni kartaa khatar ah brita haddii commercial aan siisid falastiin dadkan whichis hadda hadalka loo badanaya commercial aan siinaynaa commercial haddii la siinayo haddaba berbere iyo boosaaso iyo xamar iyo somaalia waa jiraan uma baahna zeylac iyo ereyadeeda iyo meel cusub in ay hadda commercial ayaga la siiyo moogta ragga berbero weynaa jirta ay kasoo degsan karaan waxay rabaan laakiin haddii la siiyo hadda meel cusub oo iyaga iyo badad iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhistaan dekedaas maxaa diidaya dekedaas inay u isticmaalaan arrimo military yaase ka joojin kara berito awoodda lagu joojinayna yaa iskale
laakiin waxaa la leeyahay waxaa jira xeerar caalamiya oo u ogolaanaya wadamada aan badaha lahayn inay isticmaalaan badaha wadamada deriska laah
waa sax haddii dekadihii yaabjiraba ay isticmaali karaan laakiin in la dhaho deka welima maqal aniga iyo qolo la leeyahay bad ma haysato dekad ay ayada leedahay dhisanaysaa balsin aniga sharci noocaasna ma maqal hadda dowlad iyo dal samaystayna ma maqal marka haddii aa ogolaatid inay dekad yeeshaan iska daaba dhul iyo taas hadalba male laakiin haddii la ogolaado in ay dekad yeeshaan maxaa diidaya dekadaas inay militada u isticmaalaan maxaa soomaali awoodda maanta alana aan uga qaban karnaa marka su-aashaasaa taagan aniga khatartidan u arkaa in ayaga la siiyo haddii wax la siinayo access la siinayo dekadaha hadda jira accesskooda hala siiyo yaanan aniga ma qabo in dekad iyaga ay dhisteen ay marna noqonayso commercialku ekaanayso marna ma qabo marka arrintaa khatar waxaan u leeyahay waa madaxweynaha bahashan inuusan asaga keligiis wakan waxaan mustaqbalkii soomaaliyeed waa caruurteena mustaqbalkoodii wey aan ka hadalno aanu maaragtay istusno khataraha ka imaan karo dhan iyo sida ugu wanaagsan aan wajahi karno ayagana ay ku heli karaan meel wax kala soo tagaan dhinaca kale dowladdu waxay hadda xiriir la yeelatay dalka masar oo la filayo inuu ka mid noqdo wadamada ciidamada nabad ilaalinta a u s ku biiri doona maxaa is leedahay saameyn way ku yeelan kartaa xiriirka hadda madaxweynaha uu la sameynayo iyo xiriirka hadda etoobiya iyo soomaaliya oo un hadda uun madmadow kasoo baxaya soomaaliya ma awoodaa inay isku hayso etoobiya iyo masar
maya ma awooda laakiin meesha waxa jira waxa weeye sideedaba gaaba waxay tiraahdaa they are no freelance wax qado lacaglaana qosinaya meeshaan ma jiraan masar iyadoo ruuxeeda danaheeday leedahay waxay waxaan u soo gelaysana waa dana ayaday leedahay haddii danaheedaas ay hesho ma sii joogaysaa oo garabma kuusii noqonaysaa waa waxa meesha taagan marka in waxaan qabaa laskuma labadan dal hadda uun kolleyba ayaga khilaafaad ka dhexeeya waa naayilka arrimahooda arrinta badda cas waxaa ka muhiimsanba waa naayilka iyo waxa isku hayaan marka in waxaan qabaa hadda dalkayga waxaa la dhexeeya shalay asagaa maraakiib keenaya badda maaragtay ilaalinaya hala siiyo kheyraadka baddeenna boqolkiiba afartan boqolkiiba lixdan inay qaataan wixii la sugay iyo wixii la filayo dhan ma dhicin turkiga wuxuu gartay inuusan labada dalba luusgaran karin oo isku keenay declaration waxaa lasoo saaray dadku hadda aysan weli faham buuxa aysan ka haysan marka dee waxaad taagan waxa wey adigu dal shisheeye iskuma haleyn kartid dhulkaada inay ku maaragtay ku badbaadiyaan baddaada iyo dhulkaada mar waxaan qabaa kolley waa muhiim dowladahan yacni beritaas leedahay gacan waa keeni kartaa inay hadda heshiis fiican la sii dhigatid laakiin arrintan waa ani waxaan u arkaa khatarteeday leedahay inaan marba dhinac aan u balsano halka tagno halka tagno khatar weyn baa nooga soo wajahi kartaa arrintaas dad badani xukuumaddii aad ra-iisul wasaaraha ku ahayd iyo weliba ololahaagii doorashada wuxuu ahaa xasilooni siyaasadeed hadda sidee u aragtaa xaaladda waddanka ka taagan gaar ahaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada
waxaa shalay aan ka digaya arrintaasay ahayd falastiin bainay siyaasadda annaga haddii aynan siyaasadda aanan lagu heshiin oo siyaasaddan aan la xasilin sideedaba security-ga dhaqaalaha wax kale oo wax laga qaban karaa ma jiro waa ujeedaa maanta xataa unity-ga dadka midnimadii soomaaliyeed ayaa dhaawac gaaray waa ujeedaa dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe xataa dowladihii shisheeye ayaa loo kala maaragtay yacni loo kala horumaraya intaas soomaaliya waxay ku noqonaysaa dhaawac haddaana siyaasadda la xasilin oo siyaasaddan laiska fahmin oo dowlad goboleedyada bili markii dowlad goboleed intuu dal kale tago yidhahda dowladda dhexan kasoo jeeda ah ama dowladda dhexe ee dalalka dariska intay tagtay tirahda dowlad goboleedkan halila qabto labadaba dhaawac ku yahay sababtoo ah markaad dad shisheeye u sheegatid dhaawacaada meesha aad ka jilicsan tahay meeshaasi kaa isticmaalaya marka waa sababtaasaa keentay in ayagiina ay isfahmi laayihin maanta isku imaan laayihin ay u kala horumarayaan dowladihii kaleeto oo shisheeye waa arrinta keentay runtii siyaasadda soomaaliyeed inay meel xun ka dirato an waxaan qabaa runtii in haddii hadda tiimka jooga leadershipka isan maanta isku imaan karin soomaali inay ka fadhiisato kolay doorashooyin amaanaya in dadkan la bedelo dad soomaali isku keeni kara midnimada soomaaliyeedna soo celin karaa haddaana midnimo la helinna banaanka waxaa jiraa warneskama dhican kaasna